maamulka khaatum oo rofeor cali khaliif galeer ayaa sheegay in dadka reer khaatuma ay dhibaato joogtaa kala kulmaan midnimada soomaaliya iyo samaysashada maamul ay leeyihiin oo ka madax bannaan puntland iyo somalilan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda nuux muuse barjeeb oo ku sugnaa shalay deegaanka saaxdheer madaxda sare ee maamulka khaatumo ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaala joogto ah oo reer khaatumo uga imaanaya dhanka somalilan waxaana hadalkan ay ka sheegeen deegaanka togga erago kadib markii ciidamada somalilan ay qabsadeen deegaanka saxdheer oo muddooyinkii ugu dambeysay ahayd xarunta kumeelgaarka kaatumo garajaamac garad cali oo ka mid a isimada kaatumo ayaa sheegay hadafkii loo dhisay kaatumo inuu ahaa midnimo soomaaliyeed
dowlad goboleedkan khaatumo oo haddeer xukuumaddii labaad la doortay muddo saddex sano ahna dhisnayd waxaannu u dhisnay ugu weyn waa midnimada ummadda soomaaliyeed umaanaan dhisin inaannu cid ku cunsuriyadayno umaanaan dhisin in aannu ku boobno wax soomaali ka dhexeeya waxaannu u dhisnay sidii loo adkayn lahaa walaaltinimadii jamhuuriyadda soomaaliyeed sidii aannu horumarkayaga iyo nabadgelyadayada midnimadayada uga shaqayn lahayn shaqo gurina ugu qabsan lahayn ta soomaaliyeedna ugu dooni lahayn qaar ka mid a waxgarad uga yimid magaalada muqdisho caleemasaarka madaxda cusub ee kaatumo uuna ka mid yahay ibraahim yuusuf faarax ayaa cambaariyey weerarka ciidamada somalilan ku qaadeen saxdheer maalintii shalay somalilandi markay dhisantay raalli baynu ka ahayn ummad soomaaliyeed oo danaheeda qabsatay oo iskuulaad samaysatay oo isbitaallo samaysatay oo ismaqal samaysatay raalli baannu ka ahayn waa ku faraxsanayn dhibkii muqdisho ka socday dadkii wuxuu u cararhaya hargeyso oo caruuraha la geysanhaya oo haddeer lagu noolyahay oo lagu ammaanhaya oo mahad loogu hayaa kuwii ayaga dad u xigay oo la dhashay oo gurigooda xaaqanhaya ma xaaqan kartaan salfashnimaan u aragnaa cimrigiisa iyo aqoontiisana iyo dadka waxay isu yihiinna ceeb bay ku tahay inta garab joogtana arrintaas iyadaa inay ka fakarto kana fiirsato oo weliba uu xirsi ugu horreeyo yaan soo jeedinhayaa kana codsanhaya madaxweynaha kaatumo cali khaliif galleer ayaa sheegay in dadka reer kaatumo laga hor istaagayo in aayahooda ay ka tashadaan waxay dadku eedeen oo yaab leh waxay eedeen waxaa weeye war dad soomaaliyaannu nahay dad muslinaannu nahay ibni aadan baannu nahay xuquuq baan leenahay adduun weynahoo dhani isla qirayo ay u taagan tahay xukuumaddan ka dhisan maanta xamar waxa dadka lagu dilayaa ee lagu xidhayaa waa ha shirina ha tashannina maamul aad leedihiinna ha samaynina war cadaawaddan qayaxan nacaybkan aan xadkaba lahayn ee ummadda lagu hayo annaku uma aragno dadka reer somalilan inuu ka socdo waxaan u aragnaa maamulka somalilan inuu hawshaa isagu ku keli yahay cali khaliif ayaa sheegay inay doonayaan dib u heshiisiin dhexdooda ah iyo nabad ay kula noolaadaan gobolada dariskooda annaku nabad baannu rabnaa nabad gudaha iyaga aanu rabnaa haddaannu khaatumo nahay dib u heshiisiin annaka gudaha iyagaannu rabnaa waxaannu rabnaa inaannu nabad kula noolaanno maamuladan deriska nala ah ee somalilan iyo puntland laa ikraaha fiddiin cid nagu khasbaysaana oo odhanaysa waa idin khasbaynaa oo waa idin xukumaynaana diidnay ma oggolaanayno intay doonaysa ha nagu qaadato dagaalkii saxdheer ee shalay oo soo dedejiyey in madaxda kaatumo ay isaga baxaan magaalada xilli loo diyaargaroobaya caleemasaarka madaxda cusub ee kaatumo ayaa sababay intaa laga warhayo dhimashada ku dhowaad toban askari oo labada dhinac ah iyo barakaca ku yimid dadka deegaanka oo ka cabsi qabay in dagaalka uu daba dheeraado nuux muuse birjeeb v o a garowe